Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay wejiga labaad ee tartan aqooneed kor loogu qaadaya aqoonta ardayda dhigatay iskuulka Liimaan ee magaalada Beledweyne. Ardayda ayaa ku tartamaya maadada caafimaadka waxaana ka qayb galay maamulka iskuulka iyo ardayda loo qabtay tartanka. Maamulaha iskuulka Al-Imaan Abuukar Xasan Dareemanow ayaa raadiyo Beerlo uga waramay ujeedka tartanka.
labada dhinacba marka ay dadaal soo sameeyeen tartankaana ujeedkiisa uu ahaa in macadka tababarka caafimaadka ee al-imaan ardada uu mar waliba uu soo saaro ee iluu qaban jiray tartankan ujeedkiisana uu yahay in ardada ay dib u jaleecaan dhanka iyo akhriska cashiradii buugga ay qaateen ee dhanka tiiriga ayaa tartanku inoo bilowday haddana ee, hadduu ilaahay kuu diidin tartankeenii risaltigiisa iyo natiijadiisa shaacinaynaa Ee, hadduu ilaahay kuu diidin ee, group nursing ee, tirada nambarada ee lagu tartamaya waxay dhammaayeen ilaa iyo afartan nambar halka group medicine ay lahaayeen labaatan nambar halka group nursing ayagana ay lahaayeen labaatan nambar labadooda dhinac ma aysan ahayn gruubo liita ee labadoodaba dhinac way dadaaleen halka ee, hadduu ilaahay ku diidin group nursing ay keensadeen dhibco ah ee, toban iyo lix waxaa loo diray inay kasoo shaqeeyaan ama ay ka jawaabaan su-aalo labaatan ah balse nasiibkeedu wuxuu saaciday inay ka jawaabaan toban iyo sideed halka toban iyo waxay ka shaqeeyeen ama toban iyo lix su-aalay ka jawaabeen waxaa ka qaldaneed afar su-aal halka group medicine ayagana sidaasoo kale ayagana waxay ka shaqeeyaan lix iyo toban su-aal Qaar ka mid a ardayda loo qabtay tartanka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin magacaygu waa cabduweli camdi cali waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barata macadka tababarka caafimaadka ee aliimaan waxaan ka mid ahay gurub neersin maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay guusha aniga ayaa qaadnay samafinalka ayaa noo dhiman samafinalkaasna waxaa rajeynaa guul magaceyga waa iqra cali ibraahim aadan waxaa kamid ah gruubka naasir aad baa u faraxsanaha maanta guusha aan gaarinay magacayga waa kowsar axmed maxamed aad ay- waxaan ahay hogaamiyaha guruub naarzin aad ayaa ugu faraxsanaa maanta aniga inay guusha na raacdo inkastoo tantii hore ee guruub medicine naga raayeen sidoo kale waxaa rajeynaya waxaa rajeynayaa semifinalka oo noo dhiman inaan sidan sidaan iyo si lamid eh aan noogu guuleysano maanta dadaal iyo juhdi fara badan kadib guusha aniga na raacday aad ayaan ugu faraxsanahay bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa madwin siyaad maxamed waxaa ka mid ahay ardada wax ka barata macadka tababarka caafimaadka ee al-iimaan toogadii hore guusha anaga ayaa qaadnay balse maanta nasiib wanaag guusha waxay raacday group nersin balse qayb qaybta dambe waxaan rajeynaynaa inaa guusha anaga aan qaadno ujeedka tartanka ayaa ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta ardayda wax ka barata iskuulka al-iimaan ee magaalada beledweyne iyadoo wax laga weydiinaya cashiradii loo dhigay